korintos koowaad cutubka afaraad hana nagu tiriyo inaannu nahay mididiiyada masiixa iyo wakiillada waxyaalaha qarsoon ee ilaah haddaba waxaa lagaa doonayaa wakiillada in aamin laga helo laakiin waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama in dad kale i xukumo xataa aniga qudhaydu isma xukumo waayo waxba iskuma ogi laakiinse ma aha taas aawadeed in xaq layga dhigay waayo waa rabbiga kan i xukumaa taa aawadeed wakhtiga hortiisa waxbaha xukumina ilaa rabbigu imanayo kan waxyaalaha qarsoon ee gudcurka iftiimin doona oo muujin doona tashiyada qalbiga oo markaas nin kastaaba wuxuu ammaantiisa ka heli doonaa ilaah haddaba walaalayaalow waxyaalahan ayaan aawadiin u soo qaaday qudhayda iyo aboolosba inaad xaggayaga ka barataan inaynaan ka gudbin waxyaalaha qoran oo aan midkiinna midka kale u fanin waayo yaa kaa soocay maxaad haysataa oo aanad helin laakiin haddaad heshay bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aan helin horaad u dherigteen horaad hodan u noqoteen la'aantayo sida boqorro ayaad wax u xukunteen waan jeclaan lahaa inaad wax xukuntaan inaannu annaguna wax idinla xukunno waayo waxaan u malaynayaa in ilaahna soo saaray annagoo ah rasuulladii ugu dembeeyey sida kuwa dhimashada lagu xukumay oo kale maxaa yeelay wax la daawado ayaa lanooga dhigay dunida iyo malaa'igaha iyo dadkaba annagu waxaannu nahay masiixa aawadiis doqonno idinkuse caqli baad ku leedihiin xagga masiixa annagu waa xoog daran nahay idinkuse waad xoog badan tihiin idinku ammaan baad leedihiin annaguse waa maamuus la'nahay tan iyo saacaddan waan gaajaysannahay waanan harraadsannahay waanan arradannahay waana la garaacay oo meel aan ku hoyannona ma lihin waana hawshoonnaa annagoo gacmaha iyaga ku shaqayna markii lana caayona waan ducaynaa markii lana silciyona waan dulqaadannaa markii lana xantona si qaboob ayaannu u hadallaa waxaannu noqonnay uskagga dunida iyo waxa uu wasakhsan wax kasta tan iyo haatan anigu waxyaalahaas u qori maayo inaan idin ceebeeyo laakiin inaan idin waaniyo sida carruurtayda aan jeclahay oo kale inkastoo aad leedihiin toban kun oo masiix idinku rabeeyey aabbayaal badan ma lihidiin waayo ciise masiix ayaan idinku dhalay xagga injiilka haddaba waxaan idinka baryayaa inaad igu dayataan taas aawadeed waxaan idiin soo diray timoteyos oo xagga rabbiga ah wiilkayga aan jeclahay oo aaminka ah wuu idin xusuusin doonaa socodkayga ee ah xagga masiixa sidaan meel kasta wax ugu baro kiniisad kasta qaar baa kibray sidii anigoo aan idiin imanaynin laakiin dhowaan baan idiin iman doonaa haddii rabbigu yidhaahdo oo markaasaan garan doonaa kuwa kibray xooggooda ee ma aha hadalkooda waayo boqortooyada ilaah hadal ma aha ee waa xoog maxaad doonaysaan ma inaan ul idinla imaado mise jacayl iyo ruux qabow